iyo wixii la soo maray iyo colaadii iyo dhibaatadii inaan inta iska ilowna u soo jeesanno soomaalinimadii iyo barorta inaan isbadbaadina hadda hadalkii intii badnayd horaa loo yiri wixii caamka ahaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xogeenka iyo intii iga aftahansanayd baa hadalkii soo tiri annagu waxaan ahay reer galmudug yani xaalado gaara ayaa loo goori ahaa dhowrkii bilood la soo dhaafay anigu gobolka waxaan joogay hal sano lix bilood aa naga kasaartay lixdii kalena hawlaan qabsanay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa tii aanu soo celinay ahlusunna waljamaaca aan midownay waa tii nabadeyn aada iyo aada u qurux badan insha allah ilaahay baa lagu garabgalay ay ka dhacday gaalxanyo iyo zoonka oo dhan maalintaan tegaynay laba duula soo socon jiri hadda lix boqoloo kilomitr baa lagu lugeeyaa haddii loo baha oo la tegi karaa nabad baa ka dhacday alxamdulilah rabbilcaalamiin intaasi waa information shirkan wixii looga gol leeyahay iyo wixii lagu qabanayay iyo wixii lasoo qabtay waa la sheegay dowladda federaalka la xisaabtanka inaanu la xisaabtano inaanu aada looga feejignaado waxyaalo badan oo soo dhacay ama jira hadda oo taagan oo hadda uu ka hadlaya madaxweyne axmed madoobe oo dhibaatooyin ahna in laga gaashaanto loogana digo dowladda federaalkaa annagoo dhan aan ka digtoonaano iska dayno wax la yidhaahdo see kusoo noqdaa yori bay noqotay afartan sano waa la doortay tolo afarta dambe see ku hela waa waxyaala maaragtay aada iyo aada loola yaabayahay dadkii oo dhan maskaxdooda galay waxaad moodaa inaan lagu quus qaada wixii la soo marayo dowladdii hadda tagtay oo xasan sheekh waxay xariif ku ahayd sida loo soo gushado xildhibaano soo doorta ilaahay maqaadiirta hal habeen baa la waayay hal habeen ayaa la waayay waxaan rajaynayaa annagu la mid baa nahay lafteedu inaanaan maarata saasoo kala noqono hal lagu doorto inaanaan ku shaqayno aan ku shaqayno sidee baad ummadda ugu qabataan oo ummadda u kasbataan maaragtay dhaqankeeda ummadda u kasbataan si ay hadhowda idiinsoo doorato oo idiinsoo celiso annagu sidaas ayaan maaragtay loo baahan yahay inaan ku xisaabtano qof kasta oo naga midana waayo maskaxda geliyaa haddaan nahay xildhibaan iyo haddaan nahay baarlamaan iyo haddaan nahay wasiir iyo haddaan madaxa nahayba inaan ku xisaabtanno inaan kusoo laabano oo kusoo noqono waxqabadkeenna iyo kartideenna iyo wax sida dadkayga aan u kasbanno wix aan u qabananaba ku abaalmariya inaan soo celiyo laakiin inaanaan maaragtay anoo ku fakerino anaan maaragtay sida dowladda hadda aan aada ugu toogsanahay runtii dowladdeena federaalka aada iyo aada arrintaas ugu mashquulsan iyagana waa uga degaynaa in ilaahay ayna ka waantooban arrintaas waxaan kale oo aan rabaa inaan ku nuqnuqsado shirkan waa shirkii labaad oo kii kismaayo kii ku xigay oon ku qabanno xamar dibaddiisa awal xamar waa isku warsan jirnay shirka amniga oo aanu dowladda federaalka la gelaynay waa xoogaa ku qaban jirnay laakiin waa shirkii labaad oo annaga u keliya manaan ku qabo shirkii hore lix bilood ka hor buu ahaa aada iyo aada baa looga faa'iiday kanna waxaan rajaynayaa inaan soo noolayno sidii hore oo kale in aan bal aada ugu dhiirageliyey ummaddii iyo ummadda soomaaliyeed shacabkeennii iyo meel caalam iyo cid walba dowladda federaalka lafteeda oo aad aan isleeyahay ma jecla federaaliinta haddana ayaga laftooda inay mar ku baraarugaan mar labaad baraa ku baraarujino inay nala shaqeeyaan oo ay gartaan inaan nahay dad gacmahoodii iyo lugahoodii dadkii ay ku taagnaay inaan nahay aanaan ahayn dad ajnabiga hesho ka soo duulaya ama anaan ahayn dad ay si gaara ama cabsi inagu qabaanna ma rabno in ay nala shaqeeyaan oo aanu isku mid noqonno oo aan dalka noqonno kuwii hor hoos ka shaqeynaya kuwii kor ka shaqeynaya ama wada shaqeynaya gacmaha ishaystay inaan noqonaan rabnaa dowladda federaalka ilaahay ku toosiyo inaysan naga shakiyina ay nala shaqeeyaan allah ku toosiyo annaguna annaguna waxaan ku dadaali doonaa inaanaan bal ayaga weerarino ayagu aan maaragtay odayaashayda ka dhigano haddii ay maaragtay gartaan inaan annagu la shaqeyno aan nahay walaalahooda la shaqeyna ayaanaan cadu ahayn haddii ay gartaan federaaleynta dowladdeenu ma jecla aada bay u nacab tahay haddii haddii aan ku sii adkaynana waa midii hadalka hadda aan soo maray laftiisii haddii aan kusii adkaynana waa waa waxaan ka baqayaa inay dhibaata ay timaado laakiin inay inay nala shaqeeyaan oo keliya warbal tartiib tartiib tartiib inaan u barano ayagana barno ilaan federaaleyntu wax kale maaha dadkii baa batay ummaddii baa badatay askarta marka la tareengaraynaayo waxaa loo tareengaleeyaa lix boqol sideed boqol lagama badiyo sababta waxaa weye intay isjiiraan baan hadhowta wixii xumaanaya federaalku saasoo kale weeye dadka maadaama uu batay ayaa loo baahan yahay bal group baa in dhinac loogu shaqeeyo oo la toosiyo o la hagaajiyo kuwa kale la hagaajiyo markaas wixii oo kooban la ysu keeno oo xarun la ysugu keeno xarunta federaalka macnaheedu waa saas ee ma aha in dadkii qabyaalada loo kala soocay inaan nafteedu inaan ka dhigna maaha waa dadkii baa batay ummaddii baa badatay gruuba in dhinacta wax loogu sheego oo gruuba laysu garansiiyo ay saboonsadaan kuwa kalena saas sidoo kale soo aboonsadaan hadhowto meel dhexe wax laysugu keeno federaal ah markaa halkaa looga wada tagayo waa sidaan adduun ku soo aragnay ama sida loo baahan yahay inay tahay baan u malaynaya warkaygu ku dheeraan maayo aad baan ugu mahad celinayaa reer koonfur galbeed waxaan u malaynaa maro badan kusoo laaban doono ya kismaayo lafteedu aada iyo aad bay u qurux badnayd madaxweyne xamdadoor waxaan leenahay labadii biloodba magaalo waa inaan tagnaa annaga lafteedu markaan dhisano dhuusa marre waa noo iman doontaa hadda adinkaan dhismay adinkaan dhismay hadda meela geeya aada iyo aad baad maaragta umahadsan tihiin warka ku dheeraan maayo dadka iga horeeyaa iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annaga xalisumadeedii waxaa nagala jooga sheekh saadiq waa wada soconnaa ma kala soconno waa isku dhafannay mar hore waa isku darnanay sida u ogaana asalaamu calaykum